إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhawaada dhegeystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah waxaa xalay la weeraray xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalka ayaa ka hadlayay falkii ciidamada shisheeye ee ugandha ku dileen dadka beeralayda ah hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa si degdeg ah looga yeeray safaaradda maraykanka ee xerada xalane xildhibaanada dowladda federaalka ayaa iscasilaad ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey fashil iyo waxqabad la-aan qaar ka mid a bulshada ku dhaqan magaalada burco ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda korontada ee magaaladaas ganacsade jabuutiyaan ah ayaa sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay ka jirto dalkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran waxaa xala la weeraray xerada ciidamada shisheeye ee deegaanka golweyn ee gobolka shabeellada hoose rag ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar habeen-dheelmada ku qaaday ciidamada shisheeye ee ku sugan deegaanka golweyn oo u dhow magaalada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose dhawaaqa rasaasta ah ayaa laga maqlayay difaacyadii ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray ciidamada golweyn lagu weeraray inta uu leegyahay maamulka magaalada buulamareer ee taabacsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay falkii ciidamada shisheeye ee ugandha ku dileen dadka beeralayda ah faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder keedsane gudoomiye ku-xigeenka maamulka buulamareer ahna gudoomiyaha arrimaha bulshada ayaa ka hadlay falkii tacadiga ah ay ciidamada shisheeye ee uganda kula kaceen dadka beeralayda ah gudoomiyaha ayaa waxauu ka warbixiyey sidaay wax ugu dhaceen dadka beeralayda ah yow magaalada buulmareer waxaa ka dhacay nimano amisom oo roondo ku jira nimano shacbaan laba wiil way dileen wayna gowraceen nina way dhaawaceen labada kale intay dileen gowraceen marka sababta waxaa waaye kulley waa waa la fahmi karaa ma cadowgiyaa tihiin camal waayno waa cadowga aan raadinayno ayaa tihiin dadkan waa dad iska maskiin oo iska beeralay oo saaki oo beerahooda u kalahay ahaayeen ciidamada shisheeye ayaa markii xasuuqani geysteen waxay u sheegeen maamulka degmada buulamareer u qaabilsan dowladda federaalka sida uu sheegaya gudoomiye ku-xigeenka degmada buulamareer
nimanka marka nimankan waa ciida markay howlahooda fushidaan oo wax ay dhacaan waxay kuleeyihiin niman baa dhintay oo meesha yaalla qaato maahu wax ooda qiimeen oo adiga oo maamulka ay qiimeynayaan meesha ma yaallo alfiir waxaan waxaa waaye markii warka laga akristo oo adiga lagu warkaada la dhegeysta lama oo nimanka way dileen bis ayaga waxay isku soo jireen nimankan niman aniga oo wiida ah oo aniga meelaha aan joogno oo sheegi raba inay ahaayeen marka aniga saas darteeda ugu shakan waa dilnay marka meeshii kugu soo koobayaan isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxauu intaa raaciyey in xilliga ay ciidamada uganda ay xasuuqani geysanayeen aanay wax dagaal ah ka soconin degmada wax faadaca ma jiraan wax dagaala ma jirin wax oo adiga ambaqadaha ma jirin nimankaan niman waxay ahaayeen oo beerahooda u socdo ayaga niman rooday ahaayeen xabadday iskaga fureen haddana markii u fureenoo nimankii ay dileen intay gowraceen haddana sii jijibiyeen hataa wuxuu tilmaamay inaan waxba laga qabani karin ciidamada shisheeye ee sida baan u xasuuqay dadka shacabka ee beeralayda ah ee ku dhaqanaa degmada buulamareer waa dadkan waa waa iska quursadaan ninka markii lasoo dila inay iska duugtaan iska aamusaan maahane wax laga qaban kara male hadda kor dhowr jeer ayay hataa guryo hub ku tuureen oo oo laga soo dacwooday hataa maalin oo adiga muddo adig laba bil laga joogo ninay waxay ku dileen beeraha isagoo beertiis waraabs oo habeenkii beer waraabsanay oo soo hooyday oo waddada kusoo jiro saddex saac habeenaa camal ay tahay dadkan beeraley waayo beerihii ay warwaraabsadaan oo soo socdo waa dileen wax lagama qaban adiga waa dhowr shil baa dhaco oo dadka beeralayda ku dhaco waxba la iskaga qaban kuwan kuwaasay ka mid yihiin ciidamada shisheeye ee uganda ayaa waxay maalintii shalay xasuuq baan u geysteen dad beeraley ah oo ku sugnaa degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose waxaanay warar ku tibaaxayaan in ciidamada uganda ay dhalinyaradani gowraceen sidaba laga dheehan kara sawiro lagu faafiye baraha bulshada hogaamiyaha maamulka galmudug ayaa si deg deg ah looga yeeray safaaradda maraykanka ee xerada xalane faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya muxsen xasan maxamed cabdi kaariye qoorqoor oo ah madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa looga yeeray safaaradda maraykanka uu ku leeyahay xerada xalane halkaasi oo uu kula kulmay safiirka maraykanka ee soomaaliya qoorqoor ayay wararku sheegayaan in su-aale laga weydiinayo hubkii faraha badnaa ee dhowaan laga furtay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud kaasi oo ilaa iyo hadda ay kasoo baxeen warar iskhilaafsan madaxweynaha maamulka isku magacaabay galmudug ayaa la sheegayaa in xogo muhiim ah oo la xiriira hubka laga furtay caabud waaq uu la wadaagay safaaradda maraykanka ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho tani ayaa muujinaysa sida ay aqoon-yahanadu tilmaamayaan in safaaradda maraykanka ee xarada xalane ay tahay cidda rasmiga ah ee leh go-aanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada shakhsi waliba oo xil ka haya maamuladaasina markii loo baahdo farta loogu yeero xildhibaanada dowladda federaalka ayaa is-casilaad ugu baaqay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka iyagoona ku eedeeyey fashil iyo waxqabad la-aan maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya xildhibaan cabdimaalig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa si cad u sheegay inuu xilka iska wareejiyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka xamse cabdi bare isagoona ugu baaqay inuu meesha isaga tago waxa uu sheegay in xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay xamse cabdi bare ay ku fashilintay u adeegista dadka shacabka ah iyo mideynta bulshada baraha ministerka dhowr jeer wuxuu sheegaa dalkan marxuum fakaday iyo meyd fakada uu ka sheekeeya iyo dad tartiib tartiib u soo noolaanayo xukuumaddan waa noolaan waysay xukuumaddan waa dhimatay waxaan ka codsanaynaa inay fakato ay baxsato waxaan codsanaynaa xukuumaddaanu ha baxsato baraha ministerka iyo xukuumaddiisa waxay ahayd inay ka shaqeeyaan fiskal federalism oo ah in la mideeyo canshuuraha dalka taasna way ku fashilmeen waxaa sidoo kale la soconnaa waxa meeshan fashilka ka taagan yahay waa xukuumadda uu ra-iisul wasaaraha uu xamsa uu ka yahay prime minister ayadaa fashilantay hadday ahaato midaynta ummadda soomaaliyeed hadday ahaato in loo adeego ummadda soomaaliyeed isagoo sii wata hadilkiisa xildhibaan cabdimaalig waxa uu ka dhawaajiyay canshuuraha baadda ee dowladda federaalk kusoo rogtay dadka kuwaas oo xusay in aysan dhigaynin sharciga ay ku dhaqmaan waxaa kaleeto oo aan rabaa inaan taabto arrinta canshuuraha lagu soo lagu soo rogay ama la rabo la soo jeediyey ee xukuumaddu soo jeedisay khaasatan wasiirka maaliyadda oo ah e v c da muwaadin saddex doolar maalintii ka qaato xamaali in la dhaho canshuurkeen ma qabato waxaan la soconnaa in dekedda lagu canshuuro shay walbo dalkan soo galo boqolkiiba shan marka mar labaad in la dhaho waa la canshuurayaa sharciga ma dhigaayo hadalkan ka soo baxay cabdimaalig oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ayaa imaanaya iyadoo dhowaan xildhibaano ka tirsan dowladda federaalkeed ay maclus u soo jeediyeen dowladda uu majaraha u hayo xasan sheekh maxamuud waxay tilmaameen inay ku fashilintay waxa ay u egmadeen sida ay hadalka u dhigeen xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk oo la hadlayay warbaahinta qaar ka mid a dadweynaha magaalada burco ayaa dhigay dibadbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda korontada ah ee magaaladaas faah-faahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya maxamed ciise magaalada burco dadka ku dhaqan qaarkood ayaa dhigay dibidbax ay kaga soo horjeedaan shirkadda korontada ee magaaladaasi dadkan ayaa isugu soo baxay waddooyinka waaweyn ee ku yaala magaalada burco kuwaas oo shirkadda bixisa korontada ee magaaladaasi u jeediyey eedeyn culus waxay ku eedeeyeen inay shirkaddu cunaha qabatay dadka ku dhaqan magaalada islamarkaana ay kusoo rogto lacago xaddhaaf ah oo iyagu isticmaalin sida ay hadalka u dhigeen waxay ku hanjabeen inay shirkadda burburin doonaan haddii aan laga bedelin waa kuwaan qaar ka mid a dadkii dibadbaxyada dhigayey oo arrimahaasi ka hadlaya waxaannu ka cabanaynaa shirkadda heeko ee ummaddii cunaha qabatay ee danyartii baabi'isay ee kootadu u xidhan tahay wasaaradda tamarta ayaannu cabanaynaa inaanay nimanka ay kootada u xidhay dub noogu haynin waxaannu doonaynaa suuqa hortaa waxaannu doonaynaa shirkadaha kale ma doonayno heeko ma rabno ummaddii way biisay waxaannu leennahay haddaannu nahay sulaadiinta iyo waxgaradka gobolka togdher waxaannu leennahay ganacsigu waa xor heekana ilaahay ha naga qabto xukuumadduna isma hortaagi karto shacabkuna isma hortaagi karo waannu soo dhowaynaynaa waxaanannu sheegaynaa waxaanan u sheegaynaa ummadda inuu ganacsigu xor yahay wixii ka hor yimaadana hadday heeka ka hor timaaddo waanu burburin doonnaa heeko ma ahan marka ugu horeysa dadka ku dhaqan burco ay cabasho kasoo gudbiyaan arrimaha noocan oo kale ah warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan ganacsade jabuutiyaan ah ayaa sheegay in xaalad adag oo dhanka nolosha ah ay ka jirto dalkaas sakariya cumar ayaa ka waramaya ganacsadahana jabuutiyaanka ah oo lagu magacaabo cabdiraxmaan boore oo ka mid ah ganacsatada jabuuti ee ku noola dalka dibaddiisa ayaa waxa uu ka waramayaa dhibaatooyinka ay la nool yihiin shacabka jabuuti islamarkaana uu ku hayo maamulka uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele wuxuu ganacsadahani tilmaamay in shacabka jabuuti ay ku nool yihiin nolol aad u liidata islamarkaana aysan awoodin inay ka hadlaan dhibaatada ay wajahayaan madaxda maamulka jabuuti ayuu ku tilmaamay kuwa aad u xun wuxuu intaasii raaciyey in shacabka jabuuti aysan haysan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha iyadoona dalka uu soo galo dhaqaale aad u badan dhibaatada shicibka maanta haysata waa iska wada ogtihiin annaa xaggan aad baan uga xumahay inaan maanta xaggan ka sheego laakiin aad baanu la soconnaa inuu shicibka jabuuti maanta uu dhibaato weyn ay ku nool yihiin nidaamka maanta jabuuti jirana inay arimahoodaasi ay weliba maamulkooda uu aada u xun yahay aynan kariay kari laayihiin inay shicibka jabuuti inkasta oo ay dhaqaaluhu uu sare u kacay lacag fara badan ay dalka soo gasho haddana aada baan uga xumahay inay shicibka jabuuti maanta ay ku nool yihiin dhibaato inay ku noolaadaan bilaa kooraan biyo la-aan gaajo cadaalad darro iyo bilaa xornimo ganacsadahan oo sii hadlayay ayaa waxa uu dalka jabuuti ku tilmaamay xabsi dusha sare ka faydan isagoona tilmaamay in xitaa mas-uuliyiinta qaarkood aysan awoodin inay ka hadlaan xaaladda dhibaato ee haysata bulshada haddii ay isku dayaan in arrinkaasi ay soo hadal qaadaan ay xabsi ku mutaysan karaan wuxuu shacabka jabuuti kula taliyey inay tallaabo adag ka qadaan dhibaatada uu ku hayo maamulkani jabuuti oo dhan waxay noqotay xabsi iska furan oo saqaf lahayn oo qofkii la rababa intaa la qaado lagu ridi karo xitaa waxaa jirtaa inuu qofkii yani xaakimka ee hadduu xakumo sidii si sharci hadduu wax ku qabto uu shaqadiisa qabto in isaga laftiisa la qaado oo la xidhi karo yaa dhacday jabuuti ummadda jabuuti maanta siday arrimahan ay iskaga xoreeyaan waxay u baahan yihiin inay tallaabo adag ay qaataan inay isku wada duubnaadaan inay ismuujiyaan inaynan raalli ka yihiin dhibaatada maanta lagu hayo ganacsadahana jabuutiyaanka oo sii hadlayay ayaa mar kale waxa uu eedeen dusha kaga tuuray madaxweyne ismaaciil cumar geele isagoona maamulkiisa ku tilmaamay mid fadhiid ah oo aan waxba u qabanaynin bulshada taas beddelkeedana bal iska daa inuu wax u qabtaa ee dhaqaalihii yaraa uu lahaa dalka ay shakhsiyaad yar urursanayaan halka bulshada jabuutina ay ku sugan yihiin xaalad nolol xumo ah isagoona tilmaamay in dalka uu ku soo noqon doono goortii la helo cadaalada buuxda oo bulshada deeqda anigu waxaan ka yaabsanahay yani madaxweynaha jabuuti ee uu haddana xukunkii uu qaatay kolkuu qaatay dabadeedna waxba uunan ku tarin muxuu ku falaya hadduu xukunka uu ku shaqayn kareen uu dadka wax ugu tari kareen muxuu ku falayaa ma waxay noqotay kursi la garab fadhiisto oo dad kale ay ku shaqaystaan wixii uu dalku maanta yacni dhaqaale hadday noqoto iyo hadday lacag noqoto ay dhowr qofi ay wax walba urursan karaan ay dalkiina ay gaajo ku dileen annagu jabuuti dhowr qof dhowr dhowr goor baa la dad lanoo soo daray sidaan dalka ugu soo noqono laakiin annagu dalka kuma soo noqonano hadduu dalku xor noqon waayo kolkuu dalku xoroobo ay jirto cadaalad iyaan dalka ku soo noqon doona hadduu ilaaha yidhaahdo maamulka jabuuti ee uu hogaamiyo ismaaciil cumar geele ayaa ka mid ah maamulada ugu faca weyn ee shisheeyaha muddo dheer ay ku soo shaqaysanayeen waxaana dhibaatooyin kala duwan oo isugu jira mid dhaqaale iyo mid dhaqan uu ku haya bulshada ku dhaqan dalka jabuuti balse bulshada ku dhaqan jabuuti aysan awoodin inay codkooda ku cabiraan dhibaatada uu ku hayo maamulkan warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa